Magaalada Burco ayaa lagu qabtay munaasabad xarigga looga jarayay qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiga hoose dhexe iyo sare agoomaha ee Sheikh Sayid qaybaha cusub ee lagu soo kordhiyay ayaa waxaa ka mid ah qaybo lagu baran doono qur-aanka kariimka cilmiga kombiyuutarka iyo qaybo loogu talagalay inay ku ciyaaraan ardayda xilliga fasaxa maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare agoomaha ee Sheikh Sayid Cabdirasaaq Axmed ayaa ka warbixiyey qaybaha lagu soo kordhiyey dugsiga xafladeennan aynu halkan ku qabsanayno dugsigan sheekh saa'id maaha dugsi cusub waa dugsi in badan shaqaynayey oo ay ka baxeen lix lod oo sekandariya baa ka baxay hase yeeshee waxaynu ku soo kordhaynay oo udubaxaad u ah marka hore qur'aanka kariimka ah oo gelin hore iyo gelin damba la dhigayo waxaynu dugsiga ku soo kordhinay boodhin ardaydu ay jiibsanayso ardaygu tegi maayo maalinta khamiistuu galabtii baxayaa wuxuu ku soo noqonayaa galabta jimcaha waxaa ka reeban waxyaabihii ay ka mid ahaayeen moobilku iyo wixii la mida qur-aan kale gelinka dambe iyo axaadiista ayuu dhiganaya insha allahu tacaala ardaygaas waa midkii lagu tarbiyadaynayo ayuu noqonaya insha allahu tacaala waxaynu ku soo kordhinay kombyuutariskii oo ardada la barayo waxaa halkan isaguna inoogu diyaara garoonkii weynaa ee jimicsiga oo dugsiga aanu ku soo kordhinnay marka insha allahu tacaalaa dugsigu waa mid hore u midha u dhalay haddana magaalada ama somalilanba ku soo kordhin doona aqoon taya leh maanta waa waqtin jiilkeennii waxaa lagu saliday inay moobeel wax ka eegtaan waxaanu reebi doonaa insha allahu tacaala inaanu ardaygaas ugu baahan wax moobeela oo uu isticmaalo oo uu aqoontiisa ku galo imtixaanka maadaama uu yahay arday hooy ku jira oo jiibsanaya oo uu dhaxaadna uu yahay qur-aanku qaar ka mid ah waalidiinta ardayda wax ka barta dugsiga hoose dhexe iyo sare agoomaha ee sheekh sayid ayaa bogaadiyey dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyay dugsiga iskuulkaygu waa iskuul wanaagsan maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah dhala iskuul wanaagsan ilaa geejii waxii carruurteedaan ka qoray alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaa duucana waa ayd bay wareegayaan ayd bay wareegayaan
warbixinta dugsiga uu inaga siiyey maamulku waa warbixin soo taxnayd ilaa maalintii iskuulka la furay oo intaasoo dufcadood ay ka baxeen sida warbixinta uu inagu siiyey annaguna markhaati baanu ka nahay wasaaradda waxbarashada haddaanu nahay qaybtan iminka ay ku soo kordhiyeenna waxa weeye adkayn dee la adkaynaya waxbarashadii ardaygii halkii uu ka rawixi jiray inuu dee hoy u noqdo iskuulka laftiisii oo wax alla wixii uu u baahnaana dee uu ka helo hadday noqoto maktabadii hadday noqoto masaajidkii hadday noqoto kalaasyadii iyo hurdadii iyo cuntadii waa runtii dee waa hawl uu dheeraada uu dee uu soo kordhiyey maxay tahay mashruucan reer aalanahayaan dee quudinta ardayda agoomaha ah sidai ay aweyba wax ugu qaban jireen inay ugu soo kordhiyeen cuntadiina waa waa ilaahay mahaddi weeye annaguna aad ka wasaarad ahaan waanu soo dhaweyneynaa iskuullada boodhankii dee waa iskuulladeena berigii hore jiri jiray waxbarashada xagga maarta marka loo eego tayadoodu ay aada u fiicnayd marka haddii ay maanta garteen in iskuulkii lagu soo kordhiyo qayb boodhana oo ardaygii dee uu meeshii uu seexdo oo baahidii dee debadda uu maarata uu kaga maarmo waa runtii waa wax aad iyo aada u wacan waa step by step siday maalinta ay usoo ay cuntada ugu soo kordhiyeen bay insha allahu berina ay dee wixii kale ee dee iskuulka uu ka dhiman yahay ay u keeni doonaan waxaanu rajaynaynaa inuu usoo korno mashruucanu soo hagaago oo uu kobco oo koro aynu ilaahay uga rajaynaynaa ubadkaa iyo reeree dee ay gacanta ku hayaana ay ka faa'iidaystaan waxaa halkan laynoogu bilaabinayaa labakacdayn iskuulkii uu sameeyey oo ku soo kordhiyey qayb hurdaa iyo jiif waxbarashada ah runtii waxaad moodaa in iskuulkii maanta ay u soo kordhay weyn waxau seef yahay waxbarashadana u fiican yahay marka gacanta lagu hayo intuu jiifo mooyaane inta kaleeto ardayga xerowga ahi waa xerow baynu odhan jirnay soomaali ahaan oo dhan waa ingiriis baan manayaa macallinka xerowga wax ku soo barta iyo macallinka caadiga wax ku soo barta waxaa aqoon badan macallinka xerowga wax ku soo barta ee geedka ugu hoos fadhiista ee aan ka kicin isagu watooba marka ardaydii halkaa cuntadii iyo jiifkii iyo qur-aankii iyo muxuu ahay ciyaartii hadday u baahnaayeen halkan waxay ku kala tegayaan moobilkii iyo dadkii kalete ee aan habboonayn ee had iyo goor saamaynta ku lahaa carruurta halkaa waxaad moodaa inay kaga nabadgelayaan insha allah waxaan rajaynaynaa waalidku iyo deegaankuba iyo somaliland baynay wixii ilaahay u anfaa inay ka faa'iidaysan doonaan dhismayaashan cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiga hoose dhexe iyo sare agoomaha ee sheekh sayid ayaa kaalin ka qaadan doonta sidii ardayda u horumarin lahaayeen waxbarashadooda